agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowlada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed yaasiina oo baydhabo ka daafuriya xog ururinka lanku howlgalaya baahiyaha amniga ee ku jira degmada kulankiiyo weliba qeyb ku hayaya maamulka degmada baydhabo iyo khubro ku dareera wasaaradda amniga kulamada iyo weliba sii gooni ee lanla kulameeya qeybo shalduwan ee maamulka sare ee degmada iyo gudoomiyaalka xaafado degmada baydhabo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sheegay in yolo kulamo doonana maalimoha dareera laamo amniga odayaalka dhaqanka culmaha wadiinka bilaanta dhalinyarada iyo dadka barakacayaalka ee degmada baydhabo kulankeena maanta wuxuu afafur u yahay ama furitaan u yahay dadaalo in dowlad wasaaradda ay ka waday guud ahaan degmooyinka dowlad koonfur galbeed soomaaliya kulankan maanta bilaawna u yahay oo wuxuu ku saabsan yahay qiimeynta khataraha amniga ama xaaladaha amniga ee ka jira degmooyinka guud ahaan dowlad koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda uu nagu hogaaminayo wasiir xasan waxay dhowr degmo hore u booqatay xudur afgooye baraawe iyo walweyn oo bisha hore aan ka imaanay intaas waxaa loo sameynayay in la ogaado xaaladaha amniga ee dhabta ka jira degmooyinkaas hay-adihii amnigii maamulkii bulshadii si ay isula shaqeynayaan shaqadoodu see tahay see lagu hagaajin karaa see lagu horumarin karaa maxaa culeysyo ku ah degmooyinkaas degmowal badan marxalad gooni ay soo maraysay duruufaheeda amniga degmo degmo lamid ahna aada u yareed laakiin degmo walba duruufo iyo qaabab ay kula shaqeynaysa bulshadeeda iyo hay-adaha amniga iyo maamulkii ayaa ka jirtay wasaaradda marka wixii talo oo lagu horumarinayo amnigaas iyo wada shaqeynta bulshada iyo hay-adaha amniga ayay ka geysatay maanta oo kulankan u joogno oo baydhabo degmada baydhabo ay ahayd inaan ka bilaabno laakiin waxaa brior number one lasii degmooyinkan kale fogfog aa la gaari accesskoodu iska adag yahay in marka ugu horey laga soo bilaabo dadkan dowladnimada se u gaartay se ula shaqeeyaan hay-adahooda amniga se ula shaqeeyaan maamulka iyo in laga abuuro dhexdooda maxaa la dhahaa is-aaminaad isu imaatin talooyin ku saabsan sida lagu horumarin lahaa amniga iyo wada shaqeynta iyo is-aaminaadda bulshada iyo hay-adaha amniga iyo maamulka marka waxaa rajeynaynaa hadduu ilaahi raa kulankan bilaaw nuu yahay waxaa ila jira tiam wasaaradda ka socdo oo khubaro ah ka shaqeyn doona marka xog ururintaas marka ugu dambeeyana waa lasoo bandhigi doonaa oo waxaa lagu soo bandhigi doonaa madal oo dadka idil oo goonigoonida aa ula kulmeyno madal idil oo dadka goonigoonida aa ula kulmeyno ay ku kulman yihiin taasoo marka wixii tale iyo tusaale kale ziyaadaha loo baahan yahana lagu dari doonaa waxyaalihii laga soo ururiyey bulshada qeybaheeda kala duwan talooyinkooda iyo caqabadaha ay markaas sheegteen sidii lagu horumarin lahaa improvement loogu sameyn lahaa fiican oo qurux badan oo lagu horumarinayo marka amniga iyo wada shaqeynta hay-adaha amniga iyo maamulka iyo bulshada qiimeynta amniga bulshada degmada baydhabo ayaa kureeda ah weliba la aqu saaro doone warbixin dhammaystirana